munaasabad lagu xusayey kowda luuliyo oo ah maalintii ay gobolada koonfureed ka xoroobeen gubaystihii talyaaniga iyo midowgii koonfur iyo waqooyi oo ah sanad guuradii shan iyo kontonaad ayaa xalay lagu qabtay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda waxaana halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu horreyn ka warbixiyey qiimaha ay leedahay soomaalinimada iyo sida loogu baahan yahay in jiritaankeeda loo ilaaliyo soomaalinimada waa waxa keliya aan wada leenahay ee naga dhexeeyo oo aan ku wada abtirsanan oo haddii ay xumaato qof waliba uu xumaanay soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka soomaaliya uu xumaado qof kasta gurigiisa ugu tegaysaay haddii soomaalinimadu ay macno beesho wax macnaha ay waxaas ii sokabi karaa ma jirto waxa sidaasa marka oo ruuxdeenna la socdo waa inaan horumarinaa oon ilaalinaa oon weynaynaa meel ay dhib culays badan ka jiray gaartay waan soo celinay meel fiican bay maraysaa inta dhimanna inaan horay aan usii dhaqaajino oo si kastaba ha an noqotee soomaalinimadan dadka kaga sarrayna wiilkii dhahayay inaan maxaan ku raha heestaasi aan ku waxayn mustaqbalka soomaaliya waa cad yahay waa qurux badan yahay rajadiisuna aad iyo aad ayay u weynta dalkani waa dal qani ah waa dal wixii nimco ah ee ilaahay ummad siiyo oo dhan uu siiye waayo maxaa naga hortaagan maxaa naga hortaagan aqoonteedu weli waa dhiman tahay khayraadkaas uga faa'iidsano awoodii dhaqaalo uga faa'iidaysana maxaan u yeelan weyne labadaana waxaan u yeelan weynay siyaasadda oo hagaagi weyday awgeed siyaasadanu maxay u hagaagi weyday dhammaanteenaa ku wada mashquulnay oo maxaan ku rahdaa inaan sidaa aan u dabagi dina siyaasadda ayaan dhammaantiin ku wada mashquulna siyaasadda aan ka harno dadka loo igmaday oo loo dirsaday oo mas-uuliyadda loo saaray oon hadda tilmaamayay oo kutubka jaamaca gacanta u saaray aan ugu siino dadka soomaaliya aanan uga dambayno yaanan kulligeen wada siyaasi noqonin madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qeexay in labada kun iyo lix iyo tobanka ay ku eg tahay wakhtiga loo igmaday inay shaqayso dowladda uu madaxweynaha ka yahay waxaana uu xusay in xilligaasi kadib ay ummadda soomaaliyeed u taallo cidda ay u dhiibanayaan gacan ku haynta hoggaanka dalka laba kun iyo lix iyo toban waxaa ku dhammaanayo mandatekii egmashadii la igmaday dowladdan iyo hay-adaheeda waktigoodii dadku waa dadkii hay-aduhu waa halkoodii baarlamaan waa baarlamaan waa jiraya xukuumadi waa jire madaxweyne waa jiraya muxuu ahay dowlad goboleedyadu waa sii jir waxaasoo dhan kul waa jireen laakiin maxaa isbedelayo mas-uuliyaddii iyo dadkii haayay oo mar walba leh waa ku tijaabinay afar sanaan kuu dhiibanay waa kuugu begi weynaye naga leexo waa kuugu begnaye noo sii wad muddo kale waxa meesha yaallahay waa intaas waxaa la yidhaha qaylo yeertay qaab kama tugmo dadkeenna siyaasadda ku jira ee inay soo noqdaan jecel fursadda waa soo haysana waddadii dheeradan soo marray aan gadaal u mililicno aan gadaal u fiirino wax aan dadka la hortegi karno oo aan dhihi karno warbal war mar kale hana loogu daro intii horon qabanna ka badhaan qabanayna ma soo samaynay mase soomaynaan samayn dadka soomaalida ayaa xaakimiinka ah arrintaas oo loo daynaya haddii aynaan soo samaynin ina la yidhaahdo raalli ahaada dhinac istaaga annaguna aan waayahay inta dhaanaan inta ka baxna maalintaas dood iyo dacwo ma furo waxa keliya furan waxay tahay sidaasaa haahaye waa ka leexda meesha ee ninkii kaloo ku habboon ama gabadhii kaloo ku habboon ha la keeno xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in isbeddelka labada kun iyo lix iyo tobanka ay cid kasta talo ku leedahay waxaana uu hoosta ka xariiqay inay wadaan nidaamkii xukunka si dimuqraadi ah la isugu wareejin lahaa taasoo uu sheegay inay soo bilaabatay xilligii ku-meel gaarka isbeddelka laba kun iyo lix iyo toban aan rajaynayna haddii aan la yidhahdo cid walba tala kuleh madaxweynaha tala kuleh prime ministerkii xukuumaddiisaa tala kuleh baarlamaanka federaalkaa kuleh dowlad goboleedyada iyo maamulada jiraa kuleh bulshada rayidkaa qaybaheeda kala duwanaa kuleh caalamkana garab taagana maalin walbana kaalmaynayaa kuleh wax aan waa intaasi aan isla wada fahamnay oon isla wada leenahon wadno waa waxa ugu qurux badan haddii aan intaas wadi wayno aan buugteena gadaal bej bejiskii lasoo dhaarta aan dib u rogno wixii dhici jiray iyo meeshaan istaagi jiraan istaagayna meel qurxan oo loo xiisana ma ahan oo dib loogu noqdo inaan hore uga soconaan u baahanna ilaahay inankiis waan ku guulaysanaynaa waanan ka soconaynaa waxaan rabnaa inaan abuurno qawaaniintii iyo nidaamkii xukunka si nadiif oo tartiib oo deganaansha la isugu bedelay waayihii dambena way soo socotay way soo dhismaysay transitionkii ama xilligii kumeelgaarka ahay si nadiif oo deganaansho badan leh ayuu ku dhammaaday uu kusoo gabagaboobay midaanina isbedelada imaanaya sidoo kale si nadiif oo tartiib oo deganaanshiyo iyo nabadi ku jirto inay ku dhammaadaanaan rabnaa madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay ujeedada maamul goboleedyada iminka soo hana qaadaya waxaana uu dhinaca kale hambalyo ku aadan munaasabada kowda luulyo u diray guud ahaan shacabka soomaaliyeed maamulada socdaa ee hadda kumeelgaarka ee gobolada ka dhisan waa maamulo kumeelgaaroo bilow ah oo fa- oo wanaagsan waan sheegnay talada dawladdaani waxay ahayday xukunka iyo dawladnimada in muwaadinka soomaaliyeed meesha uu ku nool yahay loogu geeyo ee aanu isagu soo doonanin markuu soo doonto wixii sagaashankii iyo kuwii sagaashankii dhacaya dhacay in aanu soo doonanin ee meesha uu geela ku ilaashanayo oo beerta uu ku falanayo oo uu ku kalluumaysanayo talada iyo xukunka iyo dawladnimada iyo muxuu ahay masaalixda dawladnimada ay leedahay in loogu geeyo waayo intaas kadib beesha caalamkaahi wanaag badanay nala soo qabatay wax badan ay nala soo qabatay haddana waa sii horumaraynaa cilaaqaadkeena caalamiga waa fiican yahay ayna waa wadinaa intaa kadib mar kale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan sanad guurada konton iyo shanaad maalintii midnimada soomaaliya waaye waana maalintii dib usoo noolaanshaha iyo dib usoo qabashada dawladnimada iyo muxuu ahay qarannimadii soomaaliya waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis sanadkan sanadkiisa annagoo intaan kasii qurux badan ka xoog badan ka muuqaal wanaagsan inaan mar kale haddana aan muxuu ahay aan dabaal degno oo aan isugu nimaado iyo sanadaha soo socda intaba gabagabadii munaasabadda ayuu madaxweynaha calanka soomaaliya ka taagay xarunta dowladda hoose ee fiisha gobeerno halkaas oo ahayd goobtii kun sagaal boqol iyo lixdankii laga taagay calanka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa si weyn u dhaliila dowladda soomaaliya gaar ahaana kulug lahaanshaheeda maamulka gobolada dhexe master gaas ayaa ka hadlay xuska shan iyo konton guurada markii soomaaliya ay xornimada qaadatay waryaheena magaalada garowe nuux muuse birjaab ayaa warbixinta noo soo diray madaxweynaha puntland oo hadalkiisa uu taabanayay dhinacyo badan ayaa mar uu ka hadlayay munaasabada kooda luulio ugu horeyn waxa uu tilmaamay inay kala fog tahay rajadii dadka soomaaliyeed ee wakhtigaas iyo maanta halka la marayo marka taasiga keenaysa runtii inay noqoto dhanna inaan dabaal degno oo dad xoraan oo hadda maanta ingiriis iyo talyaanina haystaa ma jiro dhanna aada moodo in aada muddaba hadda gumaysi maskaxeed oo aada u liitaahay inuu runtii na haysto ayaad moodaa rajadii maanta jirtay iyo maanta meesha aan marayna markaan eegno waxaad moodaa in ay runtii aada iyo aada u kala fog yihiin konton iyo shan sano waa wakti badan laakiin waxaad qiyaastan kalabar oo bal shan iyo labaatan sano ayay hadda maraysa intaan dowlad la-nahay dowlad soomaaliyeed oo dhab ah dalkii waa jiraa calankii waa jiraa laakiin dowladnimo taam ah oo dhab ah oo soomaali oo dhan ah oo mid ah oo meel wada jeedaah maanta ma hayo madaxweyne gaas ayaa carabka ku dhuftay inay jirto faragelin lagu samaynayo in puntland ay samayso horumar magaluguma aha dowladnimadeeda iyo midnimadeeda shabaab iyo sharwadayaal uguma aha magaluguma aha maamul gacan kuriis ah oo dowladda federaalka ahi ay malxad u raadinayso intaba puntland way isaga filan tahay dadka puntland meel walbay joogaanba kalsooni bay qabaan maxay kalsooni ku qabaan waxay kalsooni ku qabaan in ay leeyihiin ciidan difaaceeda ku filan ee ama ha noqdo saan sheegay cadow dabadeed ama ha noqdo mid doqon ah oo wax magarata ah oo gudaheeda jooga labada waa isla filan hadalka madaxweynaha puntland oo laga dareemayay xalay inuu ka duwanaa qudbooyinkiisii hore ayaa sheegay in nidaamka ka shaqaynaya puntland uu yahay mid cusub oo ka duwan dhinacyo badan nidaamyadii hore
puntland marka way xuub siibatay waxaa soo baxday puntlandta cusub puntlandta cusubi waa mid la jaanqaadi karta kana tarjumaysa yidiirada dadkeeda wey puntlandta cusubi waa mid aan u joojinayn dabadhiris annaga nagu mashquula puntlandta cusubi waa mid taqaan meesha ay u socoto waa mid aragti dheer kale waxa ay soomaali ka rabto iyo soomaalida ay rabto nooca uu yahay hadday soomaali saxa oo hagaagsan ay weydo waxay puntland yeelaysaa waxay ka badin weydad ilaahayna madaxweyne gaas ayaa mar kale ku dheeraaday maamulka galmudug ee dhismihiisa uu ka socdo cadaado shirka cadaado ka socda uma eka mid loogu talagalay in maamul federaal ah loogu dhiso ee waa shirqool xamar laga soo mareegay oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo maamul nabada oo jira waxaan waxaan idiin sheegayaa inay puntland ka horeysay dhismaha dowlad federaalka soomaaliyeed puntlandba waxay u baahan tahay in federaal aqoonsado marka shirka cadaado mas-uuliyad darradiisa waxaa dusha u ridan doona dowladda federaalka ayaa u ridan doonta oo waxaa ka soo yeeraysay baryahan dambe waxay lahaayeen xuduuddayadu waa nugaada sida sida ay ku qorteen dastuurku shoogooda sida ay ku qorteen sidaad sheegayeen waa og yihiin inaysan xuduudooda aysan noqon karin nugaada waxaa hubaana in marka runtu runta ay tagto xuduuddu nugaan noqon mayso xuduuddu waxay noqonaysaa godin laba iyo burceed dowladda federaalka ayuu madaxweynaha puntland u diray fariin uu ku caddeeyey inay ka tashanayaan haddii sida uu tilmaamay laga dayn waayo faragelinta waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka haddii ay kan kuwaantoobi weydo dhaganta iyo shiddada ay soomaali kula dhex jirto oo maalin walba gobol nabad ah ay dib la doonayso in puntland dastuurkeedu qodobkeeda afraad uu u ogol yahay inay masiirkeeda iyo aayaheeda ka tashato ma suurtoobayso in puntland keligeed soomaalinimo doondoonto maxaa anaga mas-uuliyaddeeda la saaray nuux muse birjeeb v o a garowe sidoo kale munaasabadda xorriyadda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo lix iyo labaatan sano ah xalay lagu xusay magaalada new york ee xarunta qaramada midoobay xuska shan iyo kontonaad shan iyo konton guurada aan idhaahdee markii soomaaliya ay xornimada ka qaadatay waxaa kasoo qayb galay xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun iyo diblomaasiyiin badan oo ka socotay wadamada caalamka waryaheena haaruun macruuf oo ka qayb galay munaasabadaas ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray waxaa ugu horreyn munaasabadda hadal ka jeedisay doctor muune al sharmaani oo ka mid ah diblomaasiyiinta soomaalida dowladda soomaaliyana u qaabilsan la talinta dhinaca sharciga waxay soo dhoweysay xogayaha guud iyo mas-uuliyiinta kale on behalf of the president of somalia the prime minister and the somali people thank you for being here tonight to celebrate this historical moment with us
anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo dadka soomaaliyeed waad ku mahadsan tihiin inaad caawa halkan nala joogtaan oo aad nala dabaaldegtaan habeenkan taariikhiga ah waxaan ka dhur sugaynaa in aan xuska xornimadeenna aanu halkan ku xusno sanad walba annaga oo horumar sii samaynayna waxay sheegtay in soomaaliya ay horumar ka samaynayso caqabadihii jiray balse aysan cidna filan waa ku noqonin in caqabado kale ay jiri doonaan The government of the Federal Republic of Somalia will not be deterred by the cowardly acts of those who seek to destroy our country and who seek to prevent us from achieving our ambitious dowladda federaalka soomaaliya hadafkeeda kama leexinayaan ficilada fulaynimada ah ee kuwa doonaya inay waddankeenna burburiyaan ee doonaya in ay naga hor istaagaan in aannu hananno himiladeenna ah nabad iyo barwaaqo inay gaaraan dadka soomaaliyeed dowladda soomaaliya way ka go'an tahay inay sii waddo howlgallada wadajirka ah ee ay la waddo amisom ilaa tallaabo kasta oo ka tirsan soomaaliya laga xoraynayo al-shabaab dadkeennuna ay ku noolaan karaan xaqa ay u leeyihiin in ay helaan nabad iyo xorriyad doctor muune al sharmaani waxay u mahad celisay dadka soomaalida iyo dhallinyarada xalay soo qabanqaabisay munaasabadda waxayna sheegtay inay ka turjumayso rajada soomaalida ee xilligan mr secretary general excellencies today the somali people are more hopeful than they have ever been in 25 years there are good reasons for this hope xogayo guud mudanaya maanta dadka soomaaliyeed waxa ay qabaan rajadii igu weynayd muddo shan iyo labaatan sano ah rajadanina sababo ayay leedahay waayo maanta waxaa jirta dowlad shaqaynaysa oo uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud oo ka shaqaynaysa in uu isku soo dumo dadka soomaalida ah tobannaan sano oo dhibaato ah kadib hay-adihii dowladda iyo kuwii heer gobol ayaa dhismahoodu socdaa oo adeegyada siin lahaa dadweynaha tan ugu muhiimsanna ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ayaa dib loo dhisayaa lana kobcinayaa si ay u gutaan waajibkooda ah hanashada amniga soomaaliya dhinaca kalena xoogayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kasoo qaybgalka munaasabadda iyo afurka xilligan ramadaanka ee ay samaysay safaaradda soomaalida ee qaramada midoobey
asalaamu calaykum ramadan karim I'm honored to celebrate Iftar with you in this holy month of Ramadan.
waxa uu yidhi mudan ayaal iyo marweyn assalaamu calaykum ramadaan kariim waxaa sharaf i ah inaan idinla dabaaldego afurkan bisha barakaysan ee ramadaan waxaan u mahad celinayaa wakiilada soomaalida ah inay qabanqaabiyaan munaasabadan waxaan u hambalyeynayaa dowlad iyo dadka soomaaliyeed konton iyo shan guurada xornimadooda booqashadeydii soomaaliya aan ku tegay kal hore waxaan markhaati ka noqday horumarka joogtada ee waddanku samaynayo caqabadaha haysta ka sokow munaasabadda konton iyo shan guurada ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay new york lix iyo labaatan sano kadib waxaana uu sheegay bankimuun inay dhiiri gelinayso marxaladda soomaaliya ee xilligan waxa uu yidhi dunidu isha ayay idinku haysaa rajana way qabtaa xilligan soomaaliyana marxalad adag ayay ka gudbaysaa waxa uu yidhi bisha barakaysan ee ramadaan waxaan idinkala qayb qaadanayaa allabariga nabad iyo barwaaqo mustaqbalka inaad gaadhaan waxa uu sheegay bankimuun in qaramada midoobe ay sanadkan u dabaaldegayso toddobaatan guuradii lana qorshaynayo in sanadkan halkudhag uu noqdo dadka iyo dunida waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dadyaga kala diimaha ah ay isku iman doonaan ayna ka qaalib noqon doonaan isku dulqaadasho la'aanta iyo kala qoqobnaanta
the importance of the sharing of knowledge, the nurturing of dialogue, and the promotion of social justice. These are universal values that can strengthen us in the face of those who seek to abuse religion.
waxa uu yidhi islaamku waxa uu xoojinayaa muhiimadda ah in aqoonta la wadaago la gardaadiyo wada hadalka iyo kobcinta xaqsoorka waxa uu sheegay inay yihiin dhaqamo caalami ah oo isku soo dumi kara shucuubta xilli ay dunida ka jiraan sida uu sheegay kuwo ku tagrifalaya diinta si ay u gaadhaan dano gacanka hadal ku salaysan bankimuun waxa uu sheegay in soomaaliya ay soo ceshanayso maqaamkeedii caalamka haaruun macruuf v o a new york
haddaba diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee munaasabadaasi soo agaasima waxaa ka mid ahaa cawaale cali kulane siihayaha safiirka soomaaliya iyo wakiilka soomaaliya ee qaramada midoobay haaruun macruuf ayaana ka waraystay qiimaha ay munaasabadaasi ugu fadhisay soomaaliya
runtii munaasabad waa munaasabad aad noogu qiimo badan waa in munaasabad horta hore ay loo qabto munaasabad ku aadan dalka soomaaliya meel boqol iyo sagaashan dal iyo xubno dalalka adduunka o dhan ay munaasabad ku qabtaan sanad walba inay soomaaliya marlabaad ka muuqato oo ay munaasabadii uga aadanayd inay qabato dalkeeda sida dalalka kaleo kale ay fursadaas aan u yeelano qabano kuna guuleysan inaan qabano runtii waa tallaabo weynoo muujinaysa soo celin ma aha guul ma aha sideedaba in munaasabaddii la qabtay laakiin wixii la rabay in la qabto oo maaragta noolaga baahnaa ayay ka mid tahay maanta waxaan ku guuleysanay in aan buuxino maaragtay wixiina looga baahnaa safaarad ahaan iyo ergada joogtada safaaradda soomaaliya oo wada samaysay washington oo munaasabad munaasabadan kasokow sanad guurada konton iyo shanaad qiimo gaara idinku fadhidaa bal ii sharax qiimahaas gaarka
waa qiimaha gaarkeena ugu fadhisa waxaweye munaasabadan waa marlabaad oo aan xorriyad ka qaadanayno caqabada iyo dhibaato dalka ee lasoo kulmeen labaatan sano oo maaragtay nidaam la-aana hadeertaan aanu nidaam yeelanay dowlad yeelanay wadahadal yeelanay fifaalo buuxda yeelanay wax la taaban karo guuladaana dalka laga gaaray marka waxaan annaga u bixinay maaragtay inay tahay soo ififaalo dambe macnaha guul labaad oo aan xornimo ka qaadanay caqabado markaan dalka hortaagnaa inaan ka guulaysana si aan rajadii dalka usoo noqoto waxaana aaminsana inay soo noqotay taasna waxaa hubiyey dabcan dadka soomaalida oo dhan oo aan dalkooda ka gaabsan waxqabadkeedii waxaa soo celiyey ciidanka dalka oo dhabarka u dhigtay caqabadaha jira waxaa soo celiyey macalimiinta aanan ka ka niyajabin dadkoodii oo dalkii intaasita joogay waxaa soo celiyey qof kastoo soomaaliya oo aanan ogolaan inay dhibkii iyo ay sumada sumad ku noqoto oosa tallaabo qaadin qof allaala qofkii rajo ka qabay inay soo noqoto maanta tool waa caddahay waxayna ku soo noqoto runtii lafdhabarta dadka soomaaliyeed iyo waxqabadkoodii goorma ahayd markii ugu dambeysay ee halkan lagu qabto xuska maalinta xorriyadda soomaaliya
waxaa anaga taariikh ahaan ku haynaa lix iyo labaatan sano ka hor inay tahay oo sida ergada joogtada iyo safaaradda xogtaa hayna hadeertaan oo aan isku soo aruurna dabcan dadkii ma wada helin oo ma wada wareysan laakiin xafladii u dambeysay oo dowlad soomaaliyeed ay qabatay inay muddo lix iyo labaatan sano ka hor ay tahay saasaan hadda khasabtay inaan mar labaad aan curino arrintaaniito oo dabcan safaarad walbo erge walbo waa laga rabaa inay xilbaa ka saara inay maamuusaan dalkoodii waxqabadkeedii iyo maalinta not only ma aha keliya maalmaha oo xornimada keliya ma laakiin maalmaha dalka u muhiimka ah iyo dadka soomaaliyeed oo dhan haddana waxaan rajeynaynaa si ay bilowdeen inay noqdaan dabcan safaaradda qaramadii midoobay ergada ku sugan iyo intay ka maqleed maahan dhowr safaaradoo kaleo aanan ka baaqan way jireen oo xafladaha seet ay kugu waaweyn dhiga oo dalalka qaaradaha afrika ku yaala iyo carabaha qaar ka mid laakiin lix iyo labaatan sano waxaan ka maqnayn meel adduunka ku adeegto waxaan ka maqnayn meel adduunka isku fiiriyo waxaan ka maqnayn meel adduunka isku cabiro hadeertaana soo noqoshadeena runtii waxaan hubaa inay ay tusaaleynaysa taas ay maaragtay u tahay muuqaal soomaali iyo dadka ajanabigaaba inay soomaaliya waxqabadkeeda shaqadeeda lasoo noqotay bal marka ugu horeysa adoo ka hadlaya mas-uuliyiintii meesha kasoo qayb gashay iyo diblomaasiyiintii iyo xoogayaha guuda qaramada midoobay adoo ka hadlaya waxaad kalood ka hadashaa sawirka ay maanta ay caawa ka qaateen soomaaliya mas-uuliyiinta matalaysa wadamada kala duwan
runtii mid aada noo dhiirigelisay ayaa kasoo baxday anaga yani waxay ahayd barnaamij inaan qabano aan aaminsanan annaga naga maqantaha lix iyo labaatanka sano waxna la qaban laakiin sidaa aragteen xogaamiyaha qaramada midoobey suu noo sheegay xaflado iyo barnaamijyo lahaa u soo baajiyeen oo midda soomaaliya maanta ka qayb galo danjariyaasha yimid oo maaragtay qaarad dalalka ka socdo o dhan oo noogu yimid iyo dhiirigelinteena geliya runtii waxay muujinaysaa in in soomaaliya la tabay oo anaga marka hore aanan ku xisaabsan in la tabay maaragtay firfircoonidii soomaalida in la tabay maaragtay aragtidii soomaaliya in la tabay waxqabadkii soomaaliya marka runtii ayaga laftirkooda waxaynu dhiirigelin cusub ay nagu abuureen xafladiina waxay noogu soo baxday farxad ka badan runtii saan ugu talagelayna anaga xil nasaarna inaan iska dejinay inta badan ahayd markii hore laakiin hadeertaa midna farxad gelisay noqotay oo runtii ay aan ka darayna dhiirigelin dalalka yimid oo dhan oo qaaradihii o dhan ka yimid ilaa iyo venezuela ilaa iyo new zealand dalalkii xubnahoodii inay noo imaadaan oo na gacan geliyaan ay dhahaan waa ku faraxsana inaan soomaaliya kala qayb galna arrintan yacni runtii waxay ahayd arrin na taabatay kaasi waxa uu ahaa cawaale cali kulane oo ah sihayaha safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka iyo xafiiska soomaaliya ay ku leedahay qaramada midoobay waxa uu u waramayay xaarun macruuf oo jooga magaalada new york